salaam ullaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinaba meelkastoo aad joogtaan kusoo durka warkeenna duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo duhurnimadan maanta hayaan idin ambaqaada anigoo ah cabdirisaaq sheekh ibraahim sheekeeye qodobadaan idin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay u dulqaataan tallaabooyinka dheerigaahi ee lagu sugaya amniga oo dhowaan lagu qabanayo shirmadaxeedka taarikhshirmadaxeedka taariikhiga ah ee urur goboleedka igaada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta maamulka gobolka banaadir waxa uu ku wareejiyey dhul bannaan iyadoo guddigana dhulkaasi uu ku shaqayn doono taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa dalka yuganda tababar ugu soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliyeed maamulka gobolkan banaadir ayaa amar ka soo saaray xoolaha lagu gowraco goobaha aan munaasabka ahayn ee caasimadda maalmaha ciidda iyadoo ciddii lagu arkana laga qaadi doono tallaabo sharci ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay qaateen go'aanka dawladda soomaaliya ay ku joojisay qaadkii uga imaan jiray dalkaasi kenya saraakiisha ciidanka maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhanahay maleeshiyaadka argagixiisada ee al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey ay ka wadeen deegaano ka tirsan galbeedka magaalada kismaayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ayaana dhankooda howlgal ka dhanahay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab waxay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bokool
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale duhur wanaagsan idilkiinaba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaba maqalka idaacaddu ay idiin soo gaarayso waa duhur sabtiha taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka warkaasi oo dhammaystiran aan idiin sii ambaqaada waxaana warka duhur ii farsamaynaysa fartuun sheekh cale madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay u dulqaataan tallaabooyinka dheerigahi ee lagu sugayo guud ahaan amniga dalka oo dhowaan lagu wado in lagu qabto shir madaxeedka taariikhiga ah ee urur goboleedkaygaad warbixin warkaa ku aadan wariyaheenna faysal muuse maxamed ayaa radio muqdisho u diyaariyay shirka madaxweynayaasha igaad ayaa ka dhacaya magaalada caasimadda ee muqdisho markii ugu horreysay burburkii soomaaliya kadib dowladda soomaaliyana waxay samaysay diyaargarow ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in ammaanka caasimadda si weyn loo adkeeyey oo ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay xadideen dhammaan dhaqdhaqaaqyada magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynuhu waxa uu xusay in shacbiga soomaaliyeed ay muujiyaan dulqaad iyo dabacsanaan maadaama shirka uu ku soo aaday xilliga maalmaha ciidda waxaa nagu soo socdo shir weyn oo aada iyo aada muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madax madaxda urur goboleedka igaad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer madaxweyne hadda ka hor waxaa ku shiray wasiiradii arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ah ururka igaad oo halkan shirkoodii ku qabsanayo cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aada iyo aada ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay iyadoo kaashanaysa weliba ciidamada amisom amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culeysyo dheeri ah ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqii iyadoo weliba xilli aada iyo aada muhiim ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waktiguu isku soo aaday shirkan mar aada iyo aada waqti aada u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka uu isku soo aadeen ee waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro ee, shirkaas xil- inta uu socdo muddo kooban waaye ee, caalamkuna waxyaabaha practiska caadiga ayay ka mid tahay marka shirarka waaweyn ee caalamiga dhacaya in ammaanka aada loo adkeeyo adkeynta ammaankuna mar walba noloshii caadiga ahayd ee dadka muwaadiniinta waxbay ka bedeleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya in magaalada caasimadda ee muqdisho lagu qaban doono shirar kale oo caalami ah horumarka soomaaliyana ay astaan u tahay in shirka madaxweyneyaasha igaad uu ka dhaco magaalada caasimadda ee muqdisho waa horumar weyn oo dalkeennu ku tallaabsaday ummaddeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kaloo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doono Ee, horumarinta dalka iyo sumcadda dalka kor u qaadisteeda qiima loo bixiyo ayay leedahay qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujino ee, adkeynta amniga ee lagu am- amniga maxaanku idhahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo heybadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay caasimadda soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda soomaaliyeed ee, horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ay gaarayso dadweynaha mar kale ee, waxaan us- ugu baaqaynaa dulqaadkaas iyo wada shaqayn in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga muddada kooban ee yar ee shirkaa uu soconayo kadibna nolosha wax walba caadigoodii ayay kusoo noqonayaan haddii aan la yidhahdo Ee, intaas ayaa ugu muhiimsaneed fariinta maanta aan dadweynaha soomaaliya inaan la socodsiiyo aan rabo inta kale dalku waa caadi waa degan yahay waa fiicannahay alxamdulilah howlgalladii amniga lagu sugayey sidoodii ayay u socdaan shirkii madashu waa socdaa ee, meelihii ugu dambeeyey ayuu marayaa ee, waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhaha sida caadiga ahayd go-aano kale oo hore loogu sii qaadayo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka guud ahaan haddii alla yidhaahdo soomaaliya way dhaqaaqday inta maxaanku idhahdaa shakiga cabsida qabtana waxaan leenahay muxuu ahay dhib ma jiro ee soo raaca dadkiina iyo dowladdiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aada ugu celceliyey in shacbiga soomaaliyeed ay doorkooda ka qaataan oo gacan ay siiyaan ciidanka amniga doorashooyinka ayuu sidoo kale sheegeen madaxweynuhu in loo istaago sidii looga qayb qaadan lahaa faysal muuse maxamed s
aad buu mahadsan yahay waryaheena aqalka madaxtooyada ee faysal muuse maxamed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta maamulka gobolkan banaadir waxaa maamulka uu ku wareejiyey dhul bannaan iyadoo guddigaasina uu ku shaqayn doono dhulkaasi maamulka gobolka banaadir oo maanta ugu deeqay guddigaasi warbixin warka ku aadan waxaan wax ka weydiin doonaa oo haatan qadka taleefonka si toosa ugu jira waryaheena cumar xasan bal cumar faahfaahinagaasi maamulka gobolka banaadir maanta dhulkan uu ugu deeqay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka
cabdirasaaq waa mahadsan tahay maamulka gobolka banaadir oo warkacaya gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa maanta waxaa dul gaaraya lix iyo toban kun iyo sideetan kilomitr oo iskuweer ama iskuwareeg ah ay ku wareejiyeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya oo u xil saaran in dalka ay ka hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah sanadka laba kun iyo labaatan guddigaasi oo gudoomiyaha ka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey dhulkaas wuxuu ku yaalaa aagaarka garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka ayaa telefishinka qaranka la hadlay oo sheegay in si rasmi ah guddiga ugu wareejiyaan loola dhisayo intaas kadib gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yeri ayaa goobta ka hadashay waxaana ay sheegtay in dhulkan maamulka gobolka banaadir uu kusoo wareejiyo uu horay u ahaa dhul danguud ah islamarkaana guddigooda la siiyey ujeedadana ay tahay in guddigu hadda madaxtooyada ku dhex shaqeeya ay kasoo baxaan oo banaanka ay soo degaan si bulshada iyo siyaasiyiinta oo dhan ay fursad fiican ugu helaan waxay sheegtay in dowladda jaban iyo hay-adaha qaramada midoobay oo u n d b ay kamid tahay ay dhismaha xaruntan ka shaqaynayaan gudoomiya waxay sheegtay in dhismahan uu socon doono muddo saddex sano ah oo sanadkan ay kamid tahay sidaasna loogu dhisi doona xafiiska guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxay sheegtay in dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda oo dhan ay uga mahad celinayaan sida ay u garowsadeen in guddigan u baahan yahay in xafiis ka madax banaana madaxtooyada soomaaliya uu ka shaqeeyo
aad ba mahadsan yahay waryaheena cumar xasan cali oo warkaasi aan wax ka weydiinayay taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud oo ku sugan dalka uganda ayaa tababar usoo xiray qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka xooga dalka waa saraakiisha ciidanka biliiska soomaaliyeed ee iyagu halkaa ku sugan warbixin warkaa ku aadanna waxaa inoo ambaqaadaya waryaheena axmed cumar axmed saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya ayaa tababar waxaa loogu soo xiray waddanka uganda iyadoo saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya ay muddo tababarkan ugu socday waddanka uganda taliyaha ciidanka booliska dalka uganda oo tababarkan usoo xiray saraakiishan ayaa ku ammaanay muddadii ay tababarka ku jireen saraakiisha dulqaadka ay muujiyeen isagoona carabka ku dhuftay in waxa la soo baray ay bulshada soomaaliyeed ay ugu adeegaan waxaa munaasabadda tababarka loogu soo xiray ka qayb galay wafdi ka socda wafdi ka tirsan booliiska oo hurkacayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud isagoona sheegay in saraakiisha ay muujiyeen dadaal isagoona islamarkaana usoo dhabisagoona tilmaamay inay usoo dhabar adeegeen muddadii uu tababarka uu socday saraakiishan tababarka loogu soo xiray ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan nabadgelyada magaalada caasimadda muqdisho
aad buu mahadsanyahay waryaheena axmed cumar maamulka gobolkan banaadir ayaa amar ka soo saaray xoolaha la gowraco goobaha waa maalmaha munaasabadda ciida ka oo lagu gowraco caasimadda soomaaliya dadioga ku dhaqan iyadoo cidda amar una aan ku celiyay halkaasi maamulka gobolka banaadir ayaa amar ka soo saaray howlaha la gowraco maalmaha ama munaasabadda ciidda iyadoo ciddii markaasina lagu arkay arrimahaasi tallaabo sharciyahay maamulka uu sheegay inuu ka qaadi doono waa ciddii ku gowracda meelahaan munaasabka ahayn xoolahaasi warbixin warkaa ku aadan waxaynoo ambaqaaday wariheena nuur saciid tahliil maamulka gobolka banaadir ayaa xilligan oo kale markii la gaaro waxa uu dadweynaha soomaaliyeed iyo ganacsada ku amraa in meela aan ahayn kawaanada uu maamulka gobolka banaadir u qorsheeyey lagu gooraco xoolaha nool si loo ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo warfidyeenada kula hadlay kawaanka gowraca xoolaha ee kawaan bari ayaa sharxay amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir
iyo kawaanka nasiib labadaas kawaanaa sharciyad u haysta inay xoolaha qalaan cid kale ee xoolo qali kartaahay ma jirto haddaad hay-ada xoolo qalaya ee sadaqa la baxaya tihiin iyo haddaad tihiin qolooyin kale iyo haddaad tihiin ganacsato iyo haddaad tihiin ummad xoolahooda sadaqaysanaysa dhammaantiin waxaad sharciyad u leedihiin xaqla u leedihiin laydin adeego oo aad kawaanada sharcigaa timaadaan ma jiro kawaan kale oon labadaas ahayn hadalkayga inaad loo fahmaan rabaa waa kawaan bari iyo nasiib waan ku celcelinayaa ciddii intaas wax ka duwan samaysa ciqaaba iyo sharciyada la kulmaysa guddoomiyaasha degmooyinku waa amran yihiin taliyaasha ciidamaduna waa amran yihiin amarka duqa magaaladayna fulinayaan sidoo kale waxaan rabaa inaa idhaahdo somaali meat company waa kambani muxtarima oon ixtiraamayno oo xoolaha inta qalaan dhoofiyaan iyana waxaan leenahay xaq uma lihidiin inaad sa xoola ku qashaan kawaankiinna aad magaalada ku soo daysaan xaq uma lihidiin labada kawaan ee sharciyaha looga dambeeyo taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar ee dowladda hoose gaashaanla sare cabdinaasir maxamuud inna qarshe ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka ilaalinta dowladda hoose ay ganaax ku ridi doonto qofkii xoolo nool ku gowraca meelo ka duwan goobaha uu maamulka gobolka banaadir qorsheeyey in aan xoolaha lagu qali karin meel aan ahayn kawaanada loogu talagalo sida kawaanka madiina iyo kawaanbar waxaan dadweynaha u sheegaynaa ayadoo la fulinayo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada amarkiisa ciddii meel kale lagu soo qabto in ay mutaysa doonto galaax aad iyo aad si loo ilaaliyo nadaafadda iyadoo mararka qaar ay dhacaan meelaha munaasib ahayn oo lagu gooraco xoolaha taasoo qayb ka qaadata nadaafadarida magaalada nuur siciita
aad buu mahadsan yahay waryaheena arrimaha gobolka nuur saciid taliil maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay qaateen go-aanka dowladda soomaaliya ee ku joojisay qaadkii uga imaan jiray dalkaasi kenya cabdulaahi aadan axmed balaag wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya arrinkaasi u faahfaahiyo aan goordhow khadka taleefankan kula xiriiray si aan wax badan uga weydiiyo go-aankan iyagana dhankooda ay la qaateen dowladda dhexe ee dalka walaal sida saxaafadda saa kala hadalnay qaybteena baydhabo joogto marka arrinkaas waxa weeye de waxaa la wada ogyahay in dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda gaadiidka amar ka soo baxay lagu joojiyey diyaaradahan jaaska ee dalkan kenya dariska waxay nooga imaanaya annagu dowladda dhexaan ka mid nahay awaamirtaasna waa dhinaceena waa way ka fushay oo ma jirin awalba diyaarado toos nairobi nooga imaanayay diyaaradaha xamar yimaadaa noo soo gudbi jiray hase yeeshee way naga istaageen absolutely laakiin waxaa dhinaceena ka jiray diyaarado local ah oo dhinacan doo soomaali oo kenya daris la-ah jaadka uu ku sulan yahay kasoo qaadayay ilaa dhowrkii maalmada ugu dambeysay badhalo yimid marka arrintaas oo runtii markii dambe u muuqatay inaanan annaga u hogaansamin awaamiirtii dowladda dhexe sidaa darteed ayaan maanta uga hadalnay oo aan ka soo saarnay saxaafadeed lagu mamnuucayo keenitaanka taaska degaanada koonfur galbeed marka arrinta saasay ahayd laga bilaabo maalinta beriana wax taad ah oo imaan kara gobolada jiraan dadka ku shaqada lahaa ama ganacsatada ku shaqada lahayn iyadoo qoraalaan u gudbinay berri baana ugu dambaysa in dalkan uu qaad yimaado haddii ilaahay ka dhigo waa laga joojiyey olreed berri laga bilaabo maya aan ku cadeeyo horan u qaadanay dowladdu waxay joojisay sidaa loogahay qoraalkeedina waan helnay wasiirkana waa ka wada hadlay intaas waxaa la joojiyey diyaaradihii ka imaanaya dalka kenya sax ayaa la joojiyey annagu awal uga jirin diyaarada inta kenya kasoo kacda goboladan taas u imaaneysay may jirin laakiin diyaarado soo marayay tusaale ahaan muqdisho may soo maraan ama idhabe iyo ama xudur ama digaaro kale tegi jiray marka waxaa laga dambeeyey oo keliya waxa weye diyaaradaha lookalka oo dhinacan gobolka jiro jaadka xuduudda la kenya jaad inta halkaan la keeno lookalka laga soo qaadayo marka ayaa jiray marka waxaan hadda joojinay oon garaarka kasoo saarnay waxa weeye walaa internationalka ka imaanayo flightka nairobi ka imaanayo ama ka imaanayo gobolada aan dariska nahay oo hadda jubbaland oo kale oo gobolka jiro kuwa ka imaanaya ayaan labadaba isku xirnay annagoo horey ayaan labaad adkeynay annagoo u hogaansanay arrinta arrinta arrinta qaabka ku saabsan iyo diyaaradihiisa marka wareegtada maanta aan soo saaray taasay ku salaysneed dalka gudihiisana loogama soo qaadi karo dibaddinana loogama keeni karo waa tahay bal dhanka iyo ganacsatada iyana qaadka ka ganacsanaysay wax wargelina miyaa jirta oo aad u gudbiseen absolutely qoraalaan u gudbinay way haystaa hadda aan kula hadlayo saacada ka hor aroortii hore ee maanta ayaa kulli ciddii ku lug lahayd ka ganacsiga qaabka ayaan dokumentigii aan lagu joojinay gaarsiinay way haystaan
wasiirka duulista iyo hawada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa saraakiisha ciidanka maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhannahay maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka wadeen dhigano ka tirsan galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixin warkaa ku aadan kismaayo inooga soo dira saraakiishadan ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey howlgallo maalmihii u dambeysay ay ka wadeen meelo badan oo ka mid a deegaanada jubbaland gaar ahaana dalbeedka magaalada waa galbeedka magaalada kismaayo halkaasoo ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadiidkii al-shabaab weerarkii ugu dambeeyey ayaa ciidanka jubbaland waxa ay kula wareegeen tulada cabdalle birole jaaye cabdalle iyo tulooyin kale oo guulaguduud oo waqooyiga magaalada kismaayo kaga beegan soddon kilomitir ay ka mid tahay kalel aadan maxamuud ibraahim aadan goojaar oo ah taliyaha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in xilligan ciidamadu ay fariisimo xoogan ka samayseen dhammaanba dhulkii la xoreeyey isla ahaantana dadka deegaanku ay si weyn u soo dhoweeyeen sidoo kale saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in deeq raashiya ay gaarsiiyeen dadka ay ugu tageen tuulooyinkii la xoreeyey oo dhibaatooyin aad u adag oo dhanka nolosha ahi ay haysatay maamulka jubbaland ciidamadiisa kala duwan ayaa maalmihii u dambeysay waxay wadeen dhaqdhaqaaqa ciidan iyadana dadaalo xoogan u galay in ay markaasi xoreeyaan tuulooyin dadka rayidka lagu dhibaateyn jiray gaar ahaan dadka xorodhaqatada ah ee ku nool deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada kismaayo iyadoona saraakiishu ay ku macneeyeen howlgalkan inaanu la mid ahayn howlgalladii ka hore ka dhici jiray deegaanada gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
warkaasi wuxuu idinkaga maanayaa warbaahinta qaranka ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maraykanka iyo raashka ayaa ku heshiiyey qorshe loogu talagalay in lagu dhammeeyo colaadda ka aloosan gudaha waddanka syriya iyo bilowga hanaan siyaasadeed oo kumeel gaara agae arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in qorshaha ay ka mid tahay toddoba maalmood oo xabajoojin ah oo dalka dhan ka hirgasha kana bilaabata markii ay qoraxda dhacdo maalinta isniinta john kerry ayaa sheegay in heshiiskan ay suuragal tahay inuu noqdo midkii soo afjari lahaa colaada ay ku dhinteen in ka badan dad gaaraya shan boqol oo kun oo qof wasiirka arrimaha dibadda ee raashka sergey lafrof ayaa turjumaya ama ayaa sheegaya in dhankiisa heshiiskan uu ku tilmaamay mid la taaban karo wax ku oola waxaana uu intaa uu raaciyey in moscow ay mar horeba u sheegtay madaxweyne asad suuriya in uu markaa adeeco dhanka kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan suuriya stephen demostora ayaa sheegay in isfaham uu la xidhiiro suxlinta heshiiskan hakinta colaada ka socota syriya iyo in marin loo baneeyo gargaarka biniaadantinimo ee lagu wado in dalkaasi gebi ahaanba la gaarsiiyo si dadka halkaa ku dhibaataysan ay u helaan gargaar warkii duurnimo aad ka maqlayseen warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo egeyntaa duurnimadan maanta ay waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekay idinna waad ku madsantihiin